ururka saxafiyiinta somalilan ee solja ayaa sheegay in tirada saxafiyiinta la xidhay sanadkan ay dhan yihiin labaatan weriye iyagoo tilmaamay inay tahay sanadkii ugu yaraa ee xadhigga saxafiyiinta waxaanay sidaasi ka sheegeen xuska maalinta saxaafadda somalilan ee sagaalka novembar oo lagu qabtay magaalada hargeysa maanta warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akule gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan solja zakariya axmed maxamed ayaa u sheegay v o a in sanadkan laba kun koob iyo labaatan diiwaan geliyeen xadhiggii ugu yaraa ee saxafiyiinta somalilan ee hay-adaha kala duwana dhinaca xukuumaddu ay xidhaan khadaro aad iyo aad baad umahadsan tahay sanadkan waxaa sidii sanadihii horeba aanu xusaynaa maalinta saxaafadda somalilan oo loo aseeyey sagaalka bisha november oo maanta ku beegan waxaana ay tahay laba xafladood ama laba munaasabadood oo isa saaran munaasabada la yidhaahdo cawka media award iyo ayaa munaasabada kale ee xuska maalinta saxaafadda somaliland oo runtii maanta waa munaasabad weyn oo ah in saxaafadda la isweydiiyo halkee ay ka timid halkee u socotaa maxaa caqabada jira maxaa horumaree la gaadhay waa sidaas loo fikiro oo dabeetana halkaa afkaar iyo aaraa la isweydaarsado kadibna hadow la weeleeyo wixii oo dee wixii kasoo baxa markaa haddii ay caqabatay haddii ay guulatayba halkaa laga sheego dhinaca kale iyadoo sanad kastaba la xuso munaasibadda maalinta saxaafadda somalilan oo ku beegan sagaalka bisha noofembar ayaa sanadkan la xasuusan yahay doorashooyinkii isku sidkanaa ee somalilan ka dhacay ay doorkooda ka ciyaareen marka la eego guud ahaanba warbaahinta mid dowladdu ay maamusho iyo mid gaar loo leeyahayba waxa aan kuu sheegi karaa khadarow sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatan oo runtii doorashooyina ay waddanka ka jireen waxyaabaha gudaha ah ee maantana halkaa lagu qaadaadhigay ay kamid ahayd in xilligii doorashada oo markii hore ay dhici jireen tacadiyo amaba xadhig lagula kaco wariyaasha aana sanadkan aanaan la kulmin oo hal qof ama hal institution oo la kulmay xadhig amaba in institution la xidhay aanay jirin iyadoo weliba doorashooyinka isbark ee isku shidkana ay waddanka ka dhacayeen waxaa kale oo jiray saxafiyiinta ilaa iminka la xidhay haddii aad weydiiso waa labaatan qof labaatankaasi oo sanadkan noqonaya sanadkii uu ugu yaraa xadhigga saxafiyiintu isla markaasina arrintaasi ay keentay inaanu hoos u dhigno dadaalka aanu ka galnay iyo sidii aanu mar walba uga hadlaynay ee tababarana dhinaca saxaafadda loo siinayo dhinaca kale ee haddii ay tahay hay-adihii amnigana aanu xiriirka fiican la sameyn aanu ku baraarujinaynay inaan qofka saxafigii uu xaq uleeyahay inuu wax tubiyo laakiin aan la xadhiguun aanu xal noqonaynin marka runtii arrintaasina ay midadhal noqotay oo sanadkan hoos u dhacay marka macluumaad ayaa la isweydaarsaday oo runtii khabarow ay kamid ah ahayd de inaanu soo bandhignay in sanadkan waxbarasho heer jaamacadeed aanu aan ugu helnay oo deeq waxbarasho ah oo bilaasha lix iyo toban saxafi oo afar kamid io c s ida amaba ay gelayaan macadkaas tababarka shaqaalaha dawladda oo kuliyado kala duwan ay duwan ay baranayaan iyo laba iyo toban baranaya public relation and media management oo ah fielkeeni amaba fielkii saxaafada la la xidhiiray caqabadaha inta badan suxufiyiinta somalilan ay la kulmanaya waxaa ka mid a xeerka saxaafadda somalilan ee la ansixiyey sanadkii laba kun iyo afartii kaas oo loo arko in qabyo badani ay ku jirto mar kale ayaa zakariya axmed maxamed gudoomiyaha urka saxafiyiinta somalilan ee solja waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in xeerkaasi la qabyo tiro marka runtii waxyaabaha la isla soo qaadina waxaa kamid ah in caqabadaha jira xilligan ay saxaafaddu la kulmayso oo ay kamid tahay in xeerkeenii saxaafadda ee jiray aanu la jaan qaadi karin xilligan warbaahinta casriga ah ee wadanka aadka ugahana qaaday marka runtii isagana lagu sameynayo wax kabedel lagu sameeyey haatana ay tahay in la siyaanba qaado iyo siyaasadii warbaahinta somalilan oo iyadana wasaaradda warfaafintu ay wado khadar maxamed cakule v o a hargeysa